الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبابلا علينا baabu istixbaabi اlruqyati min alcayni wاnnamlati wاlxumati wاnnadra adakani baabu istixbaabi ruqyati bal ruqyada istixbaabkeeda baabkiisii weeye waa mashruuciyadeedii jawaaskeedii bal istixbaabkeedii kol dee amar aan meelaha qaarkood ku arkayna rasuulka ilaahay amray ruqyadii min alcayni isha layskaga tufayey oo ruux haddii dee la ileeyo ama ila ay kuba sugan tahay aqrintii bal kitaabka ilaahay ama asmaadiisi iyo adkaartaasi iyo bal ruqyadii isha taas istixbaabkeed waa mashruuciyadeed iyo jawaaskeed bal istixbaabkeed min alcayn wanamlati namlada kolley namladu xadiis baa in shaa allahu tacaala inoogu iman doona te culimmadu ku fasireenna waa adigu quruux ama finan dhinaca ka soo baxayay namlo ku magacaabayeen waa bal matalan taas bal ruqyadii jaanibkaas oo waxyaala ay yaqaaneen oo kollay jirka ama dhinaca kaba soo baxayo quruux ama nabarabo kuba noqonaya finan ay wax ku aqriyi jireen xataa qabla alislaam waxyaalo ruqyi ahaan ee iyagu hadallo ay u isticmaali jireen inay leeyihin malaa dee tajribe iyo waxyaalo ma ahayn wax sharci ah ee ay ku aqriyi jireen ay ku tufi jireen baa jiray bal hadda ruqyadii iyadana namlada walxumati xumadu miimtu mashadna waana wixii sun loo dhanba suntiisaa la yidhaah oo waxyaalihii qaniin qaniinyada kaba imanaysay ama mas ha noqoto abeese ha noqoto caqrab iyo waxyaalahaba noqote waa waxyaalaha adawaatu sumuum ee sumta leh bal iyadana ruqyadii oo ruuxii haddii la qaniino aqrintii wax lagu aqriyayey ama lagu tufayey taasna iyadna istixbaabkeed mashruuciyadeeda waxaaba inoo dambeeya xadiidkii de abu saciid alkhudri warinaye nin la qaniinay uu axad saxaabadii ka mid ahayd uu faatixada intuu ku aqriyay markiiba uu kacay bal matalan iyagoo iyagu waxyaalihii ay yaqaaneen dadkii ay meesha ugu yimaadeen waa reer ay soo martiyeene wax kastaba ay ku dayeen oytii waxba u tari weyday haddaba bal caqrab iyo waxyaalana way inoo dambeeyaan waa wixii sum leh ama dawaatu sumuum iyadna ruqyadii iyo tufidii iyo ama ruqyadii laba isticmaalayay wanadra anadra waa alcaynuun oo kolley wax kale oo cusub maaha nadradii iyo cayntu waa isla mid bal umuurahaas istixbaabkeedii baa inoogu sugan kolley xalayna dee ruqyadii sharciga ahayd adkaartii iyo ama qur-aan ha noqoto sida mucawidaadkii ama haba noqoto ducooyinkii kale rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aqriyi jira waa ti aynu soo maray bal caawana casharka kaasaan kuba jiri doonaa iyadoo bal matalan dee xataa aan arki doono ruqyo aan kitaabkii ilaahayba ahayn oon dee sida kuwan imaka barhkooda iyagu isticmaali jireenon dikrigan iyo adkaartan shareecadu inoo jidaysa rasuulka ilahay la inooga soo naqliyeyba aanay ahayno rasuulka ilaahay uu fasaxay markuu arkay inaan wax shirkiga kuba sugnayn waana waxay isticmaali jireen way inoo iman doontaa haddii aan la yidhaahe bal ruqyada istixbaabkeedii baa iyada baabkeedii uu yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna عaliي bn musirin can الshaybaniي وabu isxaaq sulayman can cabdالرaحman bn الأswadi can abihi qaala anahu qaal kolley sanadka kolley se markaan eego wax cusub imaka kuma sii ogi kitaabka cabdiraxmaan ibn alaswad iyo aabbihiina dee horeynu usoo aragnay waana qoys kolley dad aada u qiimo badnaa cilmi iyo camal bay wada lahaayeen marka aswadkani waa aswadkii aynu marar kala duwan soo arki jirnay aswad ibnu yaziid weeye ibnu mascuudna wax ka warinaya caaishana waa kan wax ka wariya kolley isaga ka weynaaye laakiin nin adeerkii ahaa uu isagu kaba weynaa oo isna asxaabtii ibnu mascuud raggoodii ugu qiimo badnaa ka mid ah calqamat bnu qays waayo aswadkani waa aswad ibnu yaziid markaa aswad ibnu yaziid markaa ibnu qays calqamana waa ibnu qays oo calqamaha adeer ah laakiin aswadkaa ka da-ah weynaayo markii awowgii malaa hooyadii guursanayay dee calqamo waa joogayba aswadku bal kaasna w ee waxaa kaloo inu hore kitaabka ugu soo arogno isna kusoo noqnoqda cabdiraxmaan ibnu yaziid oo aswadkan ay walaalayiin waa raggii kibaaru taabiciin isna kibaartii asxaabtii ibnu mascuud cabdiraxmaankana waxaa dhalay waa nin isna cilmi iyo camal ba lahaaye aswad baa dhalay waxaa kaloo qoyska kaba mida ibraahim bnu khaci ibraahim bnu yasiid abti bay u yihiin oo dee aswadkan walaashii baa dhashay markaa bal qolooyinka calqamat ibnu qays iyo aswad ibnu yaziid iyo walaalkii cabdiraxmaan ibnu maka yasiid iyo inankan uu dhalay cabdiraxmaan ibnulaswad iyo ninka ay u abtigayiin adugu waa dad ahaa min ru'uusi اlcilmi walcamal marka la eego dee ibraahim waa ka yaryahay walow isba uu taabic yahay qaale wuxuu yihi markaa waxaa odhanaya aswad sa'altu waxaan weydiiyey caaishata caaisha can اruqyati ruqyada tufidan dadka wax lagu tufayo lagu aqriyayo ayaan weydiiyey markaan eegnana intaan islaamkuba iman kollay ruqyooyinu ay isticmaali jireen baa jiray balla dee tajribe aan idhaahno hala arko dee in ilaahayba taasoo iyaga ay aragto laguba anfaco ay wax uba tarto dee waa waxa ay caadada iyo tijaabo tajribada uba lahaayeen oo waxyaalahan suntalena dadka qaar baa dee ruqyooyin iyo waxay ku aqrigi jireen jiray ama ay kuba tufi jireen oo uu kaba mid yahay caqrabku sida dee inoo dambaysaba khaasatan qoys saa uiba yimi oo rasuulka ilahi ula yimin oo waan arki doonaa waxyaalahaasi way jireen markii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii hore nahyi baa horeeyey waxyaalaha dee inay waa hadallo aan la garanayn oo kolkol shirki kulansanayo waxaan la garanayn ay ku jirto uuba diiday laakiin markii dambe rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa fasaxay oo wixii markay u bandhigeen wixii aan shirki ahayn xataa toodii iyagu yaqaaneen ay laba iman jireen wixii aan shirki ahayn buu u fasaxay de laakiin ruqyadii asalkahayd innaga markay noqoto waa taa kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala sidaa mucawidaadka rasuulka ilaahay isagoo xataa caafimaad qabo iskuba tufi jiray isagoo xanuunsanayana iskuba tufi jiray adkaartan kale ee dee ducooyinka iyo isticaadaadkaas bal taasba bar aynu soo aragnay barhna ay caawa xataa aan arki doono umuuraha caynkaasa ayay tay kuwan kuba gaabsanayno iyo dee bal maalan qur'aankii kalaamkii ilaahay ahaa ee mucawidaadkaas iyo faatixadii ay uguba horeeyaan iyo adkaartan kale ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ducooyinkan isticaadaadka laynoogaba soo naqliye laakiin xagga jawaaz markan eegno kollay macnuhu waa ka acamsan yahe markan nusuusta eegno rasuulka ilaahay wixii iyagu ay yaqaaneen baa markuu eegay wixii aan shirki ku sugnayn uu isaga daayo isagaba fasaxay axaadiisna way inoo dambaysa haddii a la idhaah kollay bal shuruudda culimmadu u shardiyaan xalayna waan sheega caawana waan ku yar celin doonaa ee ijmaac ahaanna xaafid ibnu xajar uu usoo naqliyo kollay imaam nawowina qayb ay kagaba sugantay xagga hore wuxuu yihi markaas caaishuu ruqyadii weydiiyey faqaalat waxay tihi caaisha rakhasa wuu rukseeyey rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay liahli beytin qoys min alansaari ansaar kaba mida fi ruqyati ruqyada macnaa iyaga way yaqaaneen oo waxay iyagu isticmaali jireen intaan rasuulka ilaahayba madiine iman baa jirtay ama aanay soo islaamin markii uu diiday bay ku yidhaaheen nahyigi uu dhacay bay waad nahyiday umuurahaasna waanu isticmaali jirnay rasuulkii ilaahay markuu madmuunkeedii ogaadayna uu ruqseeyey haddaba ruqyadii maxay ay dadka kaga tufayeen min kuli dii xumatin wax kastoo sun leh oo malaa waxyaalaha de waatu sumam ee wax qaniina ayaa ruuxii markay qaniinaan bay waxyaala ay ku aqaqrigi jireen ama ay odhodhan jireen baa jirtay oo dhici kartana asaartii sunka iyo waxyaalahaas ee rabbi kaga baabiinayeyba haddaba tii rasuulka ilaahay uu ruqseeyey xadaثna yaحya بن yaحya qaal akhbarana hushayma can mugiirata marka markaan istixbaab leenahay waa ruqyadaa dee kalaamkaa ilaahay ah ama asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo isticaadaadka iyo ducooyinka istixbaab baan leenahay laakiin tan kale iyada waa arrin jawaazu marka aanay shirki kulansan hadal aan la garanayn aanu ku sugnayn kaasi inuu shirki noqdo la arkaa ee wax la fahmaya ay tahay waa jawaaskaa guud laakiin ta istixbaabkii de waa taas kalaamkii ilaahay subxaana wa tacaala iyo kitaabkiisa iyo taas iyadoo ah adciyadan iyo isticaadaadkan iyo umuurahan dee waxa weeyaan ay ku sugantahay iltija iyo rabbi magangelyo laba magangeliyo baryo la baryo isagii oo loo tadarucayo bal markaa min kuli di xumatin xadaثna yaحya بn yaحya qaal akhbarana hushaym can mugiiraةa mugiiraة bn mqsam can ibrahima waa nakaci maanta eg halkii cabdiraحmaan isaga ku jiro can اlaswadi can caaishaةa qaalat rakasa uu ruqseeyey rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam liali beytin qoys min alansaari ansaar kamida fi ruqyati min alxumati oo waxyaalaha sumtale inay dadka wax kaga aqriyaan ama kaga tufaan waxay iyagu yaqaaneen taa rasuulka ilaahay uu ruqseeyey macnaa uu idmay oo u fasaxay wey xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarb وbn abi cumara wlafظ lbn abi cumara qaaluu waxay dhaheen saddexdoodani xadaثna sufyaan waa ina cuyeyna can cabdirabi bni saciid imaamkii yaxya bnu saciid alansaari walaalkii weeye ee de walaalkii baa kana cilmi badan kana shuhrowsane waa nin iqa ah ee nin kale walaalayiinna hore inuu usoo marayba oo saddexaad can camrata can caaishata ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalama kaana wuxuu ahaa ida shtakaa marka uu xanuunsado oo alinsaanu insaanku uu ka cawdo ashay ashay minhu macnaa waa meel jasadkiisii kaga mida ayuu ka cabanayaa xanuun aw kaanat bihi ama ay kuba sugnaatay insaankii qurxatun waa nabar iyo boog ama aw jurxun ama dhaawac adigu waa nabarun qurxo waa wax ka soo baxay ama boogba ama nabar adigu meel xanuunaysa oo jasadkiisii kamid uu kuba sugan yahay qaala uu fali jiray waa ilaaqu lqowli calى اlficl النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه فرtiisa hكذا saasuu ku samaynayay سفyان baa fasirayo وضع سفyaaن سفyاan uu dhigay sabaabathu murdisadiisii ama musabixadii buu biاlأrضi dhulkiisa u saaray ثuma raفacahaa uu kor yeelay waa sii rasuulka ilaahay yeeli jiro macnaha adigu malaa iyadoo kolley cadhoofiya wax qoyaan leh dee riiqiisii ah saa xadiidkaba dee ducadaynooga dhexdeeda kuba sugan ayuu dhulka saa u dhigi jiray rasuulki ilaahay marka uu soo qaadana wuxuu aqriyi jiray dikrigan iyo ducadan inoo soo socota adigu ayuu aqriyi jiray isagoo soo sheekhu raximah llahu tacaala uu soo naqlinayo meeshii xanuunsanaysayna aga ciiddii baa meeshii jirta candhuuftiisna waaba laba socotaa ay ku dheehan tahay meeshii xanuunsanaysay buu saas u marinayay almowdic aljariix aw alcaliil waxaan u odhanaya xaal almasxi intaa uu masaxayuu gacanta marinaya ama gacanta uu ku hayo ayaa muxuu odhanayay rasuulka ilaahi yaquulu bismi illaahi turbatu ardina biriqati bacdina liyushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina taasuu odhanayay oo macnaa intuu dee iyadoo riiqiisa dee barakaysna fartiisu leedahay uu ciiddiina saa u saaray ayuu meeshii marinayay intaa uu ku masaxayay waxaan u odhanaya markaa uu masaxayo bismi illaahi ismiga ilaahay buu qabanayay waa isticaano turbatu ardina kolley mubtadan qadaranaynaa haadihi tani dee waa fartiisa wixii kuba sugnaa turbatu ardina dhulka iyaga ciiddiisii weeye oo biriqati bacdina mamsuujatun ama mamsuujun biriqati bacdina ku dheehan oy dee ku khaldan ku dhex jira barka iyo candhuuftiisa iyo riiqiisa riqana akhasu min ariquna liyushfaa bihi si loogu bogsiiyo saqiimunaa kaayada kaayaga buka biidni rabbina maha dee waxaan ruqyade waa ilaahay idankii fasaxi iyo taqdiirkii loogu bogsiiyo qaala bnu abi shaybata yushfa macnaa liyushfaa bedelkeeda laantuu ka tegay isaga aan riwaayadiisa ku sugnayn ama laftigiisao biriqati bacdina yushfaa bihi waxaa lagu bogsiinayaaba yushfa wa qaala zuhayru liyushfaa saqiimna isagu bihi un baanu ku darin waa alfaadahood intay ku kala duwan yahiin macnuu mid keliya weeye bal kolle ardadu barhkood baa ka dhigay dhulkii madiinada iyadoo dhulka xaramka ah rasuulkii mahbid alwaxyi waxyigu uu ku soo degaye rasuulka ilaahay ma'wiisiyo manzilkiisii halkaa janabaadkeed iyo dhinacyadeeda habeen iyo galabba uu dhex soconayayba ahayd ee laakiin way ka acam yeelaano waaba dhulkii un kolba de haddii marka arrimahan oo dhan markay tahay ruqyadani dee waa tibi ruuxiya ama ruuxaaniya siay kaba cabiraan oo de waxay u wada baahan tahay see culimmadu yidhaahaan laba jaanibo kan isagu adkaartan iyo dacooyinkan iyo qur-aanka aqriyaya ruux bal adigu xaddi taqwo ku leh ictiqaadkiisu fiican yahay oo tan iyo yaqiintiisu jaanibkaas wey ruuxan isaga tan lagu aqriyayo lagu daweynayaana waa inuu qaabiliyo u leeyahy berxuusna tan ictiqaadsan oo rumaysan oo taas markay umuurahaas iskaashadaan waa ruuxan dee bal maalan nasiib taqwo leh ictiqaadkiisa iyo yaqiintiisu ay sarraysay umuurahan yaqiinsan iyo bal maalan qaabiliyada jaanibkii kale dee kolley asraar badan iyo wax ayay leedahay wax kastaba lagaga maarmi karo lagu caafimaado wax kastaba lagaga dawoobi karo laakiin haddaanay dee labadaa arrimood aanay jirin waxaa dhici karta kalaam la yidhi uun arrintu inay noqoto daba in markaa in waxba ardadii kuma khaas yeelayna madiine rasuulka ilaahay baa tan la iman jiray waa riqiisii intuu gacantiisa ama fartiisaas mariyo ayuu dhulkii saari jiro meeshii intuu saa u masaxo horena waati aynu soo marnay cinda ruqya inuu dee jirka gacantaba marinayay ama intuu halkii saaro uu saa gacanta ugu masaxayay waati aynu xali casharkii nooguma sugnayd ayuu odhanaya arrinkanna bismi illaahi turbatu ardina biriqati bacdina liyushfaa bihi saqiimunaa ama yushfaa bihi saqiimunaa biidni rabbina waa ilaahay idankii subxaana wa tacaala waa baryo waa tadaruc waa magangelyo isagii la magangelayo ilaahayna subxaana wa tacaala waa aqbalayaa waana ku ducaynay waana ku matalan dee ku caafiayaabe xadaثna abubakr bn abi shaybata wa abu kuraybi waisxaaq bnu ibraahima qaala isxaaqu akbarana waqaala abu bakrin wa abu kuraybi walafdu lahuma labada lafdiga iyaga labada dambaale waxay yidhaaheen xadaثna mحamed بn bشhri can mscari qala xadaثna macbad bn khaalidi can ibn shadaadi can caaishaةa ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslm kolley dadku waa dadkii wada hiqaadii barhkoodna waa aimadii macbad ibn khaalid kolley waa nin taabiciintii dhexe kaba mid ah waayo ibn shadaadna waa taabicun magaciisa uu inoo dambeeya cabdالlahi ibn shadaad baa laydhaah labadoodbana ibnu shadaadna waxaaba la yidhah aragti buu ley macnaa waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaat ullahi wasalaamu calaa abihi shadaad ibn alhaadna sox baa uga sugnaatay waa min kibaari taabiciina hiqaat weeye in macbad ibn khaalidkana waa taabiciintii dhexo waa nin isna hiqa ah oo caabid ah bal dee wax saas oo kale macbad ibnu khaalid oo kale in marka la eego kutubta lixda mala ibnu maajahba magacan oo kaloo laga yaabaa inuu khaalidkana aanu magaca aabihii dee laysu khilaafsanyay magacyo kalena la yidhao bal laga raajaxsanyey nin saasoo weliba isagu kolley nexladan dee bidcada ahayd ee qadarnimadan iyo qadarka inkaarkiisana ay kuba sheegaan sidiisa kale saduuq haba yidhaaheenbe ninkaasunbaa kuba sugan wax kaloo macbad ibnu khaalid saas noo la yidhaah oo saxiixayn iyo kutubtii kale usuushahayd bay nooguba sugan ninkaasoo ibnu maaja ku sugan mooye maba jiraba ee waa nin siqoo caabido oo taabiciintii dhexa ka mid ama ibnu shadaad magaciisu waa inoo dambeeya insha allah marka can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam kaana ya'muruhaa wuxuu amri jiray caaisha an tastarqiya sintiya ta'du waa dalab waaba amar waa halkan istixbaabkaan kaba qaadanayno inay dalabto doonto ruqyo min alcayni isha daraaddeed oo ishi iyo waxyaalaha caynkaasa ee ciddii bal ruqyadeeda taqaanay ama ruqyo uun garanaysay jaanibkaasa inay ka dalabta ruqyadeeda taas buu amri jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh waana tan dee baab istixbaab ruqyati min alcayni istixbaabkana amarka baa dee istixbaab noqonaya xadaثna mحamed ibn cabd لlahi bn nmayri qaala xadaثna abi qaala xadaثna mscar bhada اisnaadi mila وxadaثna bn nmayri qaala xadaثna abi qaala xadaثna sufyaan waa hawri isagu can macbad ibn khaalidi can cabdالlahi bn shadaadi waa kan cabdالlahi bn shadaad ibn اlhaadi laythi oo laba idho ru'yuu leeyahay waana min kibaar ataabiciina hiqaat noqonaya can caaishaةa qaalat anaha qaalat kaana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam yamurni mid amruhaa an astarqiya macnaa an adluba ruqya min alcayni waa min ajli اlcayn waa ish dee isho ama insa noqota ama iljina waa il guud ahaanba wixii dee il ah waxadaثna yaxya bn yaxya qaala akhbarana abu khaysamata wa zuhayr ibn mucaawiya can caasim اlaxwali can yusuf bn cabdillaahi can anas bni maliki fi اruqa macnaha wuxuu yusuf bn cabdillahi bn اlxaariث oo waxa weeyaan uu kaba wariyey oo waa nin taabiciyaho hiqa ahay anas ibnu malik fi ruqa waa ru'yada wax kuba tacalluqsan buu kaba wariyo waaba kan hadalka dambe qaala anas wuxuu yihi rukhisa waa la rukseeyey fi lxumati markay ruqyada noqoto fi lxumati waxyaalaha sunta leh haddii dee ruqyadii la yskaga aqriyayay wanamlati namladna waa taa nidhi waa finan ama quruux dhinaca kaba timaada ama ku timaada taas bay namla ay odhanayeenba in bal taasna waa la ruqseeyey oo kolley waana saa dee aimaka sheekuba wuxuu yihi quruuxun takhruju fi ljambi ibnu qutaybe iyo wuxuu ka soo noqlinaya kanat ilmajuusu tazcumu ana walada rajuli min ukhtihi idaa xuba calaa namlati bal halkaa qolooyinkiina kitaabka haystaa in sharaxaysaa yarooda eega waa marka uu qabanayo kolley xadiidkaa hore turbatu ardina un sharaxyadeeda sharax badan meesha ma laha intaa hore markuu sharxay dabaadeed xumadii hore usoo fasiray ama uu fasirayba namladuu fasirayo uu yihi waa quruuxun takhruju fi ljabya ibnu qutayba waa saaxibu adabilkatib ayuu ka soo naqlinayaa iyo qolooyin kaleba majuus baa waxay sheeganayeen waase ii taala ana walada rajuli min khtihi ida maxaa idin yaalla halkaas ban le maxa baa taal mise waa kha un baan ujeeda marka idaa xad bal waxay ila tahay in sawaabku yahay in la yidhaha idaa khada taas waaye marka idaa khada calى namla ya alxamdulilah bal waxaan taa u leeyahay kolley nimankaa majhuus ba ay ka soo naqliyeen de arrintan uu sheegayo oo waxay odhan jireen de iyagu waxba kama xaaraam ahayn oo ninku walaashiibu guursan jiray wax ka dhali jiray bal de markaa laga yaaba inantiisana saasay ahayd oo nimankaa majuusta ahaa markaasa waxay odhan jireen ilmaha uu walaashii ka dhalay hadduu waxaa quruxdaa soo baxaysee namlada la yidhaha wax ku qoro malaa de waxay yaqaaneen taasaa lagaga bogsadaa oo kaas marka nin carbeed bay kaba soo naqliyeen walaa cayba fiina way oo isagoo sheegayay adugu bal shadrigii hore waa iga maqan yahay markaas wuxuu ha siwaa erqin limacsharin kiraamin waanaa laa nakudu calى namli calى namlati calى namli oo wuxuu lahaa isagu lahaa anagu majuusmanino hablaha uma dhowaanaan walaalaa nahay buu taasuu isku ammaanayo annagu waxaan nahay buu leeyahay de waa qoomkaas oo namlada wax kuma qorqorno manaa waxa weeye ujeedadiisu ahayd laa nankixu akhawaat inay iyaga caadadooda tan ahayd oo anagu majuusma nihiin dadkaasaa nahay aan waxaaba aqoon bal markaa waxa weya kole dii kitaabna yahayd waa meeshii idaa khada calaa namlati maha haddii xuda ina maca kalay noqon la duldhiga iyo waxyaalahay meeshii ima layde haddii bal meeshii wax kaasi ku qoro waa la bogsa lagu bogsanaya taasay odhan jireen bal markaa de laakiin inaga waa taasi wax ka jiraan ma jiraan de arrintanna waa xumaanahoodii bal markaa dadkii maxaarimtaa inay guursanayeen ama ay uba tegayeen waxa weya laakiin rasuulka ilaahay ciddii bal halkaa wax taqaanay wax orhanaysay way tan markaa hore idheen ku yar celcelinayaana maha arrinta ruqyadu imaka tani kumay koobnayn ruuxan uu isaga u rukseeyey inuu kitaabkii ilaahay intuu qaatay ama ayaad qur-aane waa dad qaaroo waxyaala yaqaanay ama tijaabe iyo tajribe ha kuba dee manfacadeeda ha kuba arkeenbe waxyaala orooran jiray oo xadiid baa wuxuu kuba yimi abi daawud iyo ay wariyeen haweeney buu rasuulka ilaahay la hadlayay ou dhahaa alaa tucalimiina hadihi ruqyata namrati kamaa callamtiha kitaaba xafsa bintu cumar buu ujeed miyaadag baan ahayn tan ruqyada namlada waxaa dee namlada waxyaalaha ruqyadeeda sad kitaabada u bartay waa waxay hore utaqaaneen salaatan uu saa ku lahaa sad kitaabadaba u bartay miyaanag tanna baan ahayn oo bal waa wixii ay yaqaaneen lakiin maadee taa majuuseen ma aha haddaba markaa rasuulka ilaahi muxuu ruqseeyey waa ruqseeyey fi lxumati wاnamlati iyo walcayn ujeedada umuuraha caynkaasa laakiin maaha macnuhu inay iyaga un ku kooban tahay oo kuwaas mooye wax kale oo ruqyo loo isticmaalaya aanay jirin waa wixii u badnaa aadna ay ugu baahnaayeen ad yaqaaneenna taas bay ahayd unbe laakiin de ruqyadu maaha intanun kuma koobna lafta xadiidoo yimi oo dee laa ruqsata ilaa min caynin aw xumatinna macnaa waa ruqso dee kolley xasriga halkana waxay leeyihin un maha xasri dee imika laga qaadanayo inaan wax jirin waa wixii u badnaayo waa kii aqrabka ahaa un ayay leeyihiin oo waa wixii u badnayd une maha meeshii nahyi iyo ruqso la-aan ama idan la-aan waxyaalihii kale loo isticmaalaya ruqyadu ma jiro وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna yaحyى بن adم عan سفyاn x وxadثnii زhayر بن xرب qال xadثna xmayd بن cabdالرحمن qال xadثna xaسن وهو بن صالح kilaaهma xaسن بن صالح iyo سfyاnba عan cاaصm عan يuسف بن cabdاللahi عan أنس qال رkصa in markii hore faacilka inoomuu sheegin laakiin صaxaabi hadduu idhaaho waxaasaa la baneeyey ama la fasaxay ama la ruqseeyey rasuulka ilaah unbuu ujeedaa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waana xadiid marfuuca rakasa rasuul اllahi salى اllahu عalيyh wasalam fi الruqyati min alcayni wاlxumati wالnamlati wa fii xadiidi sufyaana yuusufa bn cabd llahi bn xaarisa awogin buu dhameeyey ayuu gaadhay wey xadaثnي abالربيع سلayman بن daud qال xadaثna محamed بن xرb qال xadaثnي محamed بن الwlيd الزubayliي عan الزhriي زhrina waa محamed oo saddex محamed baa isugu keen xiga عan curwaةa بn الزubayr عan زaynaba binti abimay سلamةa عan umi سلamةa زawji النabiyi slى الlahu عalيه وasلم oo kolley xadiidka sanadkiisu markaan eegno waa toddobau gaadhsan yahay muslim ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi lijaariyatin waa lishani jaariyatin fii beyti umi salama waa shanigeed ama can jaariyatin badhoo jaariye oo aqalkii umu salamo joogtay zawji nabiyi salى اllahu عalيه wasalam isagoo arrinteeda ka hadlaya wuxuu yihi jaariyadaasoo ra uu arkay biwajiha wejigeeda safcatan manaa bedelan midabkiisu uu waa meel wejigii ka mid oo midabkiisu ama midabkeedu meeshaas au midabkii kale wejiga khilaafsan yahay safcada waxay noo soo socota cawlaan inay ahayd kolley xataa qaadiciyaadiyo halkan tafsiirkan waaba yar fogeystaanbe laakiin aqwaalo dhowrooyim oo wax isku dhow dhowey barhkood baa yidhaha waa casaan ama barhkood baa yidhaha waa casaan madow dee kuma jiro in waa madow waa la yidhaahaa ee muhimku waxa weeyaan un kolleyn waa iyadoo wejigii dee midabkii uu lahaa lown kaba duwani meel kamida uu ku sugan yahay oo hadduu dee cadaan iyo waxyaalaha caynkaas hade sawaad buu noqon casaan buu noqon karaa waxbuu noqon karaaye ee waa meel wejigii kamid oo midabkeedu uu ka duwan yahay midabkii jir jasadka intiisii kale kolkol asafca ana wamra'atun safcaa lkhadayn sida xadiidkuba yimi oo safcaa lkhadayn taasoo kale waxay timaadee waa dabanadeeda dee adigu midabkoodii ama madow iyo waa kuba sugnaayo ama ha noqoto xaajo iyo baahi iyo waxyaalo ama rafaad iye ayaa midabkii uu isla yar bedelay taasoo kale ayaa xadiidka dee taa safcaa lkhadayn bal haddaba waxaa wejigeeda ku sugnaa safxa tafsiirna waa inoo dambeeya ayuu ku arkay faqaala wuxuu yihi bihaa jaariyada nadratun il baa ku sugan oo waxani waa il fastarquu lahaa u dalba ruqyo macnaa cid wax ku akrido ku tufta bal u doona oo u dalba buu yihi rasuulka ilahi ruqyadeetana u iman waa u fasaxay waa u idmay ruqyadii cayn ka yaqaaneenna inay laba yimaadaan laakiin wax shirki aanu kuma sugnayn kalaamkeedma kalaam mafhuuma uu ahaa bihaa nadratun il baa ku sugan fastarquu lahaa ruqyo u dalba yacni biwajiha sufratun kolley waa sharaxna uu idinku sogay sawaad waa la yidhi adigu laakiin waxaa wada jamcinaya un aqwaasha meesha la yidhi lownun yukhaalifu lowna alwaj waa midab ka duwan midabkii wejiga intiisii kale ayaa wejigii meel kamida kuba sugnayd ama casaan ha noqoto madow ha noqoto waxyaalihii laba yidhi haba noqoto sufradan haba noqoto bal waa taasun kolley tafsiirkana xaafid ibnu xajar walow riwaayada xadiidka uu la wadaagsaday bukhaari muslim ee laakiin lafdigan iyo tafsiirka muslim baa le yacni biha sufro bukhaari kuma sugne ee wuxuu yidhaahaa wahada tafsiru ma caraftu qaa'ila ilaa anahu yaqribu calaa dani anahu zuriyu zurib hadiyo goor umuuraha badsan jiray ruuxii yidhi ee tafsiirkan lafdiga fasiray taas maan garan ee laakiin danigayga wuxuu qaalib uu leeyahay inuu zuhri yahay bal markaa arrintii hore xadiidka horta way nooguma suganta macnuhu waa inoo cad yahay iyo waa idankii iyo ruksadii xagga nadarada iyo isha oo kale ruqyadeedii uu rasuulka ilaahay fasaxay waana taa in bal uu amray halkan caaisho xadiidkeedna waa ta aan soo maro bal iyada intaasay taasi nooguma dhanteen halkan baa sheekhu raximah llahu tacaala arrin buu soo naqlayaa xadiidkan bukhaarina horta uu la wadaagsaday muslim bal intaanta isaga gaadhin uu sheekhu soo naqlinayo daraquni kaba soo naqlinayo in labada sanad markaan eegno sanadka bukhaari iyo sanadka muslim sanadka bukhaari baa ka naasilsan maanta oo bukhaari iyo dee waxa weeyaan sanadkiisu sideed weeye muslimna waa toddoba waliba nugda arrin kale oo dee kuba sugnayd bukhaari oo kale bukhaari waxa xagga culuwgaasi kaba yimi iyo nusuulkaasi zuhri iyo maanta muslim waxa u dhexeeya saddex inaga aburabiic iyo maxamed ibnu xarbi iyo maxamed ibn اlwaliid laakiin bukhaari halkaa afar baa udhaxaysa weliba arrinta kale bukhaari ku suganaya nugtadii waxa weeye in waxaa israacsan bukhaari haddaan isaga ku darno ilaa zuhri lix moxamed oo isaga sheekiisa laga bilaabo sheekh labaad sheekh saddexaad sheekh afraad ka shanaad buu zuhri noqonaya intuba wada moxamedo weeye waa mxamedo bukhaarina marka lagu daro waa mxamedo markaa xadiidka sanadkiisa muslim nin buu la dheer yahaye lix mxamed baa ku suganoo duruqda iyo asaaniidan bukhaari kama dambeysay laguma wariyo duruqda qaarkoodoo in ay israaci karaan afar mxamed oo ka dambeeya farabri iyo kushmihan iyo marka qolooyinkaas la eegana haddii dariiqaa lagu wariyo toban mxamed oo nasaqoo isku wada xiga oona cidi u dhexayn baa israacaysa ee bal waxaan leenahay bukhaari halkan markaan isaga ku darnay lixda noqonayaan ee sheekhiisa laga bilaabay ilaa zuhri waa shan sheekho wada muxamedba laba yidhaaho ninkan maxamed ibn xarbina kaatibkii muaniiq oo dee maxamed ibn waliidkan kibaaru asxaabi zuhri ba ahaa wuxuu ahaa dadkii isagaa laazimayna bal kaatibkiisiina uu ahaabe waana nin iqoo taasica kaba mida maxamed ibn xarb taasi bal waa arrinta oo xagga sanadka iyo bukhaari iyo muslim xadiidkii weeye arrintan uu isagu muslim imika halkan uu inoo soo naqlinaya wuxuu leeyahy xadiidkan wuxuu kaba mid yahay axaadiistii uu hadal ka keenay daraqudni iyagoo bukhaari iyo muslim waa xadiid muttafaqu calayhi ah haddana daraqudni waa cilaynaya xadiidkii waa axaadiistii uu sidraaga iyo kulaba yimi ama axaadiistii uu cileeyey kolley axaadiidaasna marka labada kitaab la eego ilaa laba boqol iyo toban xadiid way gaadhaysaayo dee intooda ay isku waafaqeen dee kolley in badan oo cilooyinkaasi waa wax asaaniid ku tacalluqsan oo laga jawaabayo oo maaha in dee guud ahaan ay wada daciifiinku kolley jawaabtu meelayaal qarkood adkaanaysaaye dee waxaa la yidhaahaa ilaa labiyo soddon bay gaadhaysaa bukhaari iyo muslim inta dee muttafaqe kolley kalaam ay raka keeneen saa daaraquniya ama ay wax ku cileeyeen inta kale muslim oo kale dee boqol buu markaa noqonaya bukhaarina ilaa de waxaa laga yaaba sideed iyo toddobaatan iyo inay noqoto ilaa laba boqol iyo toban xadiid ay kaba dhigaan ay gaadhsiiyaan fakulima fii ra'yin dacfin lima rawaa imaam alxadiidi markaa oo dee taaso فdعd لمسلم فقاف لمسلم وdعd لجعفي وbل لهma فاحفظوا qtلdrdaaban xرفe iyo rmus ku jamciyo eetu leeyahay ryi rأdu waa laba boqol tiradi abjadka marka la eego ya-duna waa toban markaasuu leeyahay waxaa lagu hadlay kalaam kuma yimi ama barhkood ay wax kaba sheegeen waxa weeyaan laba boqol iyo toban xadiid oo ah axaadiida labada kitaab marka laysu wadageeyo kuma wada sugan markaasuu markuu si kala qaadaya muxuu ihi faqaafun limuslimin qaafkuna tirada abjadka waa boqol wadacd marka faqaafun limuslimi wadacdun lijucfiyin jucfina waa bukhaari oo dacd waa daalka iyo caynta iyo daalkale marka laysku daro sideed iyo toddobaatan bay islama tegi waballahuma balla bacda iyo laamta marka laysku daro tirada abjadka qolooyinkii dee tiradaa yaqaanay balaa baryihii horena raggii qarnaasaa qori jira waxaa yaqaana taas laakiin waa tirada abjadka wax ku xisaabiyaan culimadu waa kolkolbay taariikhaha kutubtooda ay taa kuwa sameeyaan bal waxa weeye waa labiyo soddon laamka waa soddon bacduna dee abjad hamzu baa kaba horeyso waa xarafka labaad oo marka tirada abjadka ay xurufta ay kaba dhigan bal marka waxaan leeyahay xadiidkani kuwaasuu kaba mid yahay daraquni muxuu leeyahay xadiidkan bukhaari iyo muslim dariiqan maxamed ibn اlwaliid bay kaba wariyeen waana xadiidka can curwaة bn الzubayr can zaynaba binti umi salamata can umi salamata sanadkiiba inoo dhano waa mawsuul ee wuxuu leeyahay dad kale oonu maxamed ibn اlwaliid ahayn saa cuqayl oo kale oo zuri ka wariyay curwo marka la joogo ayuunbuu xadiidkii la kor yeelay waa xadiid mursala markaas taabicigii muu sheegin saxaabigii muu sheegin imaam malik iyo qolooyin kaleo iyaguna yaxya bnu saciid xadiidka kaba wariyo dariiq kaloo curwoan ah dariiq kaloo curwoa lagu wariyeyna isagana waa la irsaariyo markaa isagu tuu wadaa waxa weeyaan ruwaadii xadiidkan warisay ama dariiqa zuuri ha noqoto ama imaam malik oo dariiqa yaxye kuba wariye haba noqotee waxa ay u badan yihiin in xadiidka aan saxaabi la magacaabina la irsaaliyo mursalnimo bukhaari iyo muslimna dariiqan ay ictimaadsadeen oo waa tan bal waatuu isagu leeyahay nawowi halkan maanta kama jawaabin walow kuwii hore o dhan waa ka jawaabi jiray ee meelahaas oo kale xaafid ibnu xajar baa wuxuu idhaahaa riwaayadan zubaydi waay waxay u doorteen ay u ictimaadsadeen waxay ka badbaadsantahay idiraabo kuwa kale kuma sugan ikhtilaaf riwaayaadka kale kuma sugan tani way kaba maran tahay marka may milicsan buu leeyahy wax kamay soo qaadin yunus iyo raggii lamidka ahaaye taqsiirkoodii inaanay xadiidka sanadkiisii dhamayn wax kamay soo qaadin o adigu bal waxa weeye bukhaari iyo muslim way ictimaadsadeen arrintan way ogaan bal bukhaari matiga ayuu kusoo dhigtaa qolooyin irsaaliyu barhkood soo tilmaamaa ee laakiin waxay eegeen inay maanta halkan raajix tahay taas mana aha macnuur haddii xadiidka mawsuul iyo mursalnimo ay markaa uu khilaafka dhaba dhaco in la odhanayo ziyaadatu hiqa waa dee maqbuula ee had iyo goor mawsuulkan raajaxaylana in badan nawowiya dee rag lamida ay taa kuwa socdaane waxa iyago arrintoodu kolley taa maaha bukhaari iyo muslim kolley irsaalka raajax yeelaan iyo kol ay wasliga raajax yeelaan wuxuu jira had iyo goor waa qaraa-inta iyo daruuqda iyo tarjiix iyo arrintoodii ee maaha uun in la yidhaaho ziyaadatu hiqa maqbuula oo mar kastaba wasligaa la raajax yeelaya walo dee kutubta mustalaxa aqwaal dhowro mid kabas markaas in in meesha kuba sugankaasi mid ka mida yahay inta badan fuqahadna ay jaanibkaa ay ictimaadsadaan almuhim waxa weeyaan ciladan kuma sugan kolle cillo saas oo qaadixo ah ma aha waa hadalka waana inta sharaxa inoogu sugan wey intaan de aan kusoo daray anigu mooye xadaثnي cqبة بن مكرم الcamiي qال xadaثna أbو cاaصم عن بن جurayجi qاaلa وأخبرnيi أbو الزبير أنه سمعa جابر بن عبداللahi يقuل رkص النبي صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay uu ruqseeyey yuu u ruqseeyey liأli xaزin markii dhaweyd waxaan soo aqrinay xadiidka caaisha inuu kusoo bilownay rakasa liأhli beyt min alansaar taas ben waa ahlu beytkii ansaareed wuxuu u ruqseeyey liأli xaزmin waa qoyska camr bnu xasmi ama ehelkiisii fii ruqyati اlxayati waa dee xumadii bay kaba mid tahay qeyb kaba mida abeesada iyo waxyaalaha sumta leh ruqyadoodii oo ujeedada haddii ruux la qaniino ayay iyagu hore u yaqaaneen ruqyo lagu yaqaanay odhan jireen oo malaa wax tari jirtay haddaba tiibaa markuu eegay inaana wax shirkiya lahayn iyo taas waayo way noo dambaysaa rasuulka ilah yihi bal iisoo bandhiga itusa waxaan markuu arkay ayuu yihi ruqyada dhib ma laha wixi aan shirki kuba sugnayne adigu uu fasaxay wa qaala liasmaa binti cumaysin wuxuu ku yidhi maaliyo waxa ii sugnaadeen muxuu yaha araa aan u arkaya أجساaم بني أkخي walaalkay inamadiisii iyo caruurtiisii darcatan xaal ay tahay mid weyn ah oo dee ضaciifa maxaan u arkaa caruurtii waa kuwanoo way ضaciifeen waa weyn taasi darca sheekhu su inooguma fasiraya نaxiifatan kolley wuxuu kuma fasiraya ضaciifa نaxiil oo أصlu darca asalka hore waa alkhuduuع watadalul baa baraaco laba yidhaah ee maka halkan dee waa ay daciif yihiin oy tamar darayiin waxaan maxaa jira tusiibuhum hamsadiisi fahamkaan qadarayna halkaa atusiibuhum ma waxa asiibta alxaajatu mabaahi iyo gaajo iyo waxbaa ku yimaadaan taas buuhi asmaa bintu cumaysna dee qolooyinkan uu sheegaya walaalkii waa dee jacfar ibn abi aalib waana caruurtiisii weeye isaguna intii la dilay dabadeed bay ahayd ayuu yihi caruurtii waxaan arkayaa iyagoo jirkoodu daciif yahaye mabaahiba arinkan ma xaaja asiibtan qaalat waxaa tii la may xaaja ma asiibtee walaakin ilcaynu laakiin isha ayaa tusricu ilayhim had iyo goor il baa kusoo degdegto waxaan waa il iyo waxyaalaha caynkaasoo waa la ilayo xaggaasay u nugul yihin isha ayay u nugul yihin ishuna waa taan xalay soo sheegno kolkol dee istixsaan bay kaba timaadaa kale xadiid axmed iyo ay wariyeen baa kuba yimi un dee adugu waa ishii de bal waa arintii waxaa xaadira yaxduruhu shayطaan waxasadu bani aadam macnaa waa inta badan e xasadna meeshii waa jira waxaan dee istixsaankiisa iyo waaba isagoo waxaan loo quurila nooc xasado waa jira kolkol dadkan wax dabeeca ay tan utiina way jiraaye bal waa arrin jirto oo shaydaanna waa xaadiraya sia laftiga xadiidka kuba yimi iyo xasan ibnu aadam haddaba in ishaa kusoo degdegtay tiri qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi maxalushaahid ba halkan irqihim de hadday arrintu taa tahay ruqyadan isha loo isticmaalo kutufo ama taa dee ciddii taqaanay uga dalab qaalat waxay tidhi facaradtu calayhi macnaa wixii iyagu odrooran jireen markay il noqoto ayay u bandhigtay wixii bay tustay markuu arkay rasuulka ilaahay inaan ba'si ku sugnayn ayuu yihi irqihim waa uu fasaxu u idmay وxadثnي محamed بن xاtim qال xadثna rوح بن عubaadةa qال xadثna بن jurayجi qال أخbarnii أbو الزbayr أنahu samca jaaبiر بن cabdاللahi yquل أرkص النaبiي صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay uu ruqseeyey fيi ruqyaة الxayati abeesada ruqyadeeda لbني cmri waa bني cmr بن xaزmi weeye waa alu xaزmigii hore un qolooyinkaasi uu ruqseeyey oo isticmaali jiray qال أbو الزbayr وsamictu jaaبiر بن cabdاللahi baan mqlay yquل xaalu ku qowlayo ladaqad way qaniintay rajula nin mina anaga naga mida caqrabun hangarala ma caqrab baa qaniinay fanaxnu walxaal naxnu anagu juluusun aanu fadhino maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam iyadoo rasuulka ilaahi lala joogaa ruux la qaniino de caqrab baa qaniinay faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allahi arqi malaa uu yaqaanay waa ruqyada caqrabka iyadna waa de waata sunkii une de yaanay sunteedu gaadhsiisaanin ta abeesadiiyo maskiibe e laakiin waaye ma tufaayo wax ma ku aqriyaa buu yihi rasuulka ilahi buu ka fasax dalbaya waana wixii ay hore u yaqaaneen qaala markaa rasuulka ilahi ba wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh man istadaaca ruuxa kara ee minkum xaal idinka idinka midiya an yanfaca inuu wuxuu taro akhaahu walaalkii inuu anfaco ee dawadii la dawaynayena waa dee nafciye falyafcal ha sameeyo oo ninkii karaya walaalkii inuu wuxuu taro haw taro وxadثnي سعيد بن يحyى الأmوي qال xadثna أbي qال xadثna بن jurayج بhda الإسناaد مثله غayr أنه qال wuxuu hi fqاla رaجuل min الqوم arقيhi ya rasuل halkaa arقi un ya rasuul الlahi arقi waa cibaaradii un baa yar dee kala horeysa damiirna waa kusoo koruna arقihi ay arقihi ninkan ma ku tufaa ya rasuul الlahi وalam yqل muu odhan arقi ee arقihi buu yihi ya rasuul الlah xadثna abubكر بن أbي شhaybة وأbو سعيidi الأشج qال xadثna وkiع عن الأعمشh عن أbي سفyاaن عن jابiri qaaل kaana lii waxa ii sugnaa khaalu abti yarqي min الcqرbi yarqي min ladqة الcqرbi waa cqربku hadduu wax qaniino dadka wax kaga aqri jiray ama kaga tufi jiray فنahى رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم عan الرuqى waa wqtigii lasoo iسlaamay waxaan jaahiliyadii bay kala yimaadeen qeyb badana waxay noqonaysaa waxyaale aan lababa fahmahayn shirki bay noqonaysaa iyo gaalnimo markaasaa deeta rasuulka ilaahay dadkiibuu markii hore u diiday ruqyadii waa arrintaa dee si balsaderni dariicada qaala wuxuu uhi faataahu ninkii abtiga khaalid ee isaga abtigiisa ahabaa u yimi rasuulka ilah faqaala wuxuu ihi yaa rasuula اllahi inaka nahayta can الruqa ruqyooyinkii dadkii waad u diiday wa ana arqi raqaa yarqi ficilkii wa ana arqi min alcaqrabi aniguna dee caadaan u lahaatan oo caqrabka ayaan aqaanay ruqyadiisoo wax dadka kaga tufi jiray marka maxaan yeelaa faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaana inoo dambaysay inuu iyagii markii loo bandhigay wixii uu ku arkay inaanu dhib lahayn wax shirkigii ku sugnayn waxaan la geranayn aan ahayn inuu fasaxay baa inoo dambayso kolley tana noocaasay ahayde man istadaaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal وxadثna cثmaan بن abي شhaybة qال xadثna jrيir عan الأعmش بhda الإسناaد mثله xadثna abو qrayb qال xadثna abو mعaawiyaةa qال xadثna الأعmش عan أbي سfyاn عan jاabiri qال أنh qاal نahىa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahi uu nahiyey can الرuqى ruqyooyinkii ayuu dadka uu ka u diiday fajaءa alu cmr bni xaزmi baa yimi ilىa rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وsلم malaa dee waana qorooyinkan abtiyadii ahaa faqaaluu waxay idhahaan yaa rasuula اllahi inahu kaanat cindanaa agtayada waxaa ku sugnayd ruqyatu ruqyaanu naqaanay waa arrin qoyskani yaqaanay oo narqii biha min alcaqrabi marka caqrabka qaniyadiisa aan dadka kaga tufi jirnay wainaka nahayta can iruqa adiguna dadkii waad ka nahiyada ruqyooyinkii de ma farahan kaba qaadnaa wey qaala markaa wuxuu yihi jaabir baa odhanaya facaraduuha wixii ay orooran jireen weeye ayay bandhigeen calayhi cala nabiyi salى اllahu calayh wasalam faqaala wuxuu uhi maa araa ba'san anigu wax dhibatan uma arko ee man istadaaca ruuxa kara minkum xaalu idinka idinka mid an yanfaca akhaw falyanfachu kol haddii arrintu tan tahay wax ba'siya ma lahae dee haddaa ciddii aad ku anfacaysaan ku anfaca bal baabkan baa weli waa inoo socota abwaabtii dawaana axaadiida aada isugu dhow dhow baabun laa ba'sa biruqa ba'si kuma sugna ruqyooyinkii eeg aruqa waa jamcu ruqyatin weeye maa lam yakun fiihi shirkun oo ujeeddadu horta ruqyadii dee asalkahaydeen inagu leenahay wax kaleo dhan waan ka dheeraanaynaaye waa ruqyada dee kitaabkii ilaahay iyo asmaadiisii iyo sifaadkii iyo ducooyinka iyo adkaartaa laynoo jideeyey ee laakiin taasi waan taas baana dee ruuxii markaa ictiqaad fiican lahaa markuu laba yimaado ilaahayna subxaana watacaala dee idankii waaba ku bogsiinaya waxbuu ku anfacaya laakiin sida aan sheegayno xagga jawaaz markay noqoto ruqyooyinkan rasuulka ilaahay loo bandhigay ee dadka ay arkay ee uu markii dambe uga fasaxay sida noohiyagaasi hore u jiray dee may ahayn qur-aan may ahayn adkaartii uu isagu jideeye laga soo naqliyo ducooyinkaasna may ahayn waa wax iyagu ay yaqaaneen markuu arkay inaana wax shirkiga kulansanaysaa jirin waa fasaxay oo markaa wixii dee dadka malaa dee tijaabooyinkooda iyo tajaaribtooda ahee in ama waxa weeyaan la fahmaye ee waxa dee hadal aan mafhuumo ahay aan bal maalan shirkiga waxyaalahaas aanay kuma sugnayn waa noocan uu fasaxay waana taa aan xadiidka kuma aragnay baabkuna waatu inooguba imanayo ruqyooyinka ba'si kuma sugna haddaan shirki ku sugnayn xadaثnي abu الظaahir qaala akhbarana iبn wahbi qaala akhbaranii mucaawiyaة بnu صaalح can cabdالرaحmaan ibni jubayri can abihi can cawfi bni maliki اlashtaciyi qaala anahu qaal wuxuu ihi صaxaabigaasi kunaa waxaanu ahayd narqi fi jaahiliya jaahiliyadii baa waxa la isticmaalayay jaahiliyadii ayaanu urqiyooyin baanu isticmaalaynay faqulnaa waxaanu idhi yaa rasuula الlahi kayfa taraa fii dalika umuuraha aanu jaahiliyadii isticmaalaynay ruqyadaa xayada ha noqoto ama dawaat اlxuma waxaa sunta leh ama ruqyadii namalada haba noqoto tay caynta u isticmaalayeen waa ruqyooyinkii dee laga yaabaadan dadka qaarkood wax lagu yaqaanay inay jireen oo loogaba soo qasti jiray maxaad adigu seed u arkaysaa maxaad deetay kayfa taraa fii dalik faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh icriduu bandhiga calaya aniga ruqaakum ba ruqyooyinkiina iyo waxyaalaha ood odhan jirteen ii bandhiga itusa weeyaan oo bal imaqashiya markaasuu xukunkan caamkaa yidhi oo laa ba'sa ba'si kuma sugna biruqaa ruqyooyinka maa lam yakun fiihi shirkun haddaan shirki ku sugnayn wax ruqyada ba'si oo ku sugani ma jirto bal markaa kolley waa hadalkaan kusoo celceline arrintaan lahaa kolley shuruuda culimmadu ay halkan u dejiyeen oo xalayna wax kaba sheegnay kolley imaam nawowi waxbuu soo qaaday xaafid ibnu xajarna wuu si yar bastiyaa wuxuu xaafid ibnu xajar ba wuxuu idhaha culimmadu waxay ku ijmaacsan yihiin calى jawaaز الruqى cinda اجtimaaعi ثaلaaثaةi shuruud ruqyadu inay banaan tahay marka saddex shardi la helo ta koobaad an yakuna waxa weeyaan bkalaam bkalaam الlahi taعaalى bikalaam الlahi taعaalى وbأsmaaئihi وaصifaatih waa inuu yahay waxaan dee ruqyada ee lagu tufayaa ruuxii ilaahay kalaamkiisi waa qur'aankii taasi waa tan lena waaba istixbaab waana tan xadiثna inooguba dambeeyo waana kuwii horena xalayn aan kuba soo marnay waa ta asalkaa taas waa kalaamkii ilaahay inuu yahay amase asmaadiisa iyo sifaatkiisa dee dacooyinkan iyo umuurahaas taasi waa mid arinta labaad ee uu shardiga labaad aw bilisan اcarabiyi marka wabilisan اcarabiyi aw bima yucrafu macnaahu min gayrih arrinkii bal hadday ruqyadu taa dhaafto inay iyada umuurahan kale qeyd kale kuma kordhinayno kalaamkii ilaahiya taasoo waa kaa laakiin bal haddii ay wax kala tahay inay kalaamkii carbeed lisaankii carbeed ay kuma sugnaato ama hadday xataa hadal kala tahay in wax macnihiisa la garanayo dee halkan culimmadu way soo qaadaan oo bal xataa ruuxaan muslim ahayn ruux muslima miyuu wax ruqyada ku aqri karaa khaasatan yahuud iyo dee nasaara ay soo qaadayeen de culimada qaarkood hadday karaaha kaba muujiyeen barhkood haddaan dee wixii wax la garanayo ay tahay oo kale si waxay dee iyadana jawaaskeeda oo kale iyo banaanideeda oo dee qiso oo muwadaca ku sugan oo abubakar iyo taasna ay soo qaataan culimadu bal waxa weeye waa inuu lisaankii carabiga ay tahay aw bima yucrafu macnaahu sidee loo dhowro hadalkan oo shirkiga aan usoo gelin aanay noqon shayaadiin iyo asmaadood iyo waxyeelashadood iyo waxaan kuwan ay mucazimiinta yidhaahaan ee waxyaale ay aqaqri jireen la arka asmaa shaydaan iyo waxyaalo caynkaasoo barhkood dee waxa ay aqaqreeyaan dee kutubta taariikhta iyo taraajimta iyo oo kuba sugan tahay oo dee kala duwan waxyaale barhkood mucazimiin oo intay waxyaale ay ororan jireen ba ay abeesooyinkii iyo masaskii meelaha ku jira o dhan kusoo saari jireen oo kale iyo waxyaalo kolle waa wax shaydaan iyo wax ku tacalluqsanaa adigu bal waxa weeye waa inay lisaankii carabi tahay aw bima yucrafu macnaahu min gayri shardiga saddexaad waa maxay waan yactiqida ana ruqyata laa tuasiru bidaatiha bal biidn illahi tacaala ruuxu ruqyadii uu aqriyayey inuu ictiqaadiyo aanu dee inaanay iyadu daat ahaanteeda ruqyadan in daat ahaanteeda nafci iyo waxtar aanay lahayn arinku idan ilaahiya waa kaa rasuulka ilaahayba xadiidkii maka saas yushfa bihi saqiimuna biidni rabbina iyo ismigii ilaahiya taasoo ruuxuu inuu ictiqaadiyo ina dee arrintii arrinku inuu yahay ilaahay idankii subxaana wa tacaala baryo iyo isaga magangelyo la magangelayo waa duco iyo taas oo ilaahayna uu yahay ka caafinayo bogsiinaya waa kaa rasuulka ilahi allahuma raba الnaasi adhib ilbaasa ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaaka hore waa baryadii bal marka taas ee aw inaanay iyadu taأhiir daata ahaan waxani aanay lahayn ee arrinku uu yahay ilahay idankii marka waxay leedahay saddexda arrimood haddii ay kulansato imaka dee waa taa jawaaz ruqa culimaduna ay kuwa ijmaacsan yihin dan saddexii ku yar celiyo qorooyinkiina qorqoranayay horta an yakuna bikalaam الlahi taعalى وbasmaaءi وaصifaati waa mid iyo an takuna bilisan اcarabiya aw bima yucrafu macnahu min ayri min gayri ama de hadal kaleba hadday tahy af kaleba hadday tahy lakin wax la garanayo si aan dee shirki iyo waxyaalaha de san rasuulka ilaahay yihi ma lam yakun fihi shirku waa arrintan uu lahaa iyo bandhiga oo wax iyagu yaqaaneen xataa jaahiliyadii kala yimaadeen weeye arrinkan iyo inuu ictiqaadiyahana ruqyata laa tuasiru bidaatiha bal biidn اllahi tacaala bal taas marka hadday tahay ruqyadii waa taas haddii dee laysla helo arrimaha aan sheegayey ruux baariya carabkii arrintu ay tahay yaqiin fiican leh dee nasiib min ataqwa leh ruuxa kalena qaabiilo uu leeyahay kolley mafcuul aad iyo aad u weyn iyo raad taasiir weyn ayay leedaho dee kolley aan la koobi karahayn xagga kale adkaarta markay noqoto kolley dee siiqooyinkan iyo barhkood baa tira ay kuba sugan tahay barh baa inoo dambeeya kuwo kalena de waxyaalo kolley waxyaalahaasi waa asraar saaxiba sharci lainoogaba soo naqliyey sideedii loola qaadanayo bal sideedii un loo oranayo intii cadadkii iyo tiina lagaba oranayo taas weeyaan oo kolley waxaa la arka de waxyaalo ayay leedahay in sideedii loo ilaaliyan waxyaalihii adkaarta de inaguna imaka mabalihin hadal aan ahayn ka kalaamka ilaahay ama asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo adkaarta iyo doodacooyinka waxaan ahayn oon ruqyo ka dhiganaynaa maba jirto laakiin jawaaskii waa arrinta haddii axaadiis noota inoo tilmaamayso kolleyna axaadiisanna waxay noogaba wada sugan muslim saxiixiisa inoogaba sugan macnaa wax dhacay oo ruux xanuunsanayo oo ruqyadii laguba aqriyayo waa wax dhacay waa dawo marka ama cilaaj ruuxii xanuunsanayo ee ka hortag ma jiraayo iyadii oon wixii laba gaadhin oo xanuun ruuxu inuu waxyaalo aqristo ama waxyaalo laba yimaado uu leeyahay waxaa dambe ayay badbaado iga tahay taasna waxaa kaamina markii aan soo haynay walow rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu xanuunsanayay mucawidaadkii uu isku tufayey ama markii dambe cayishii ay kuba tufayeen oo kale waa wax jira lakiin صaxiixa bukhaariya ama waxaa inooguma sugan xaggan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh habeenkii markuu seexanayo intuu labadiisa gacmood isu geeyo saddexda mucawidaadka qul huwa allahu axad iyo labada kale inuu aqri jiru ismarmarin jiray waa nooc isticaado waa nooc eeg taasoo kale waa mid waana isagoo iska caafimaad qaba waxaa kaloo صaxiixa bukhaari inooguma sugnayn xasan iyo xusein inuu rasuulka ilaahay odhan jirayba dee uciidukuma bikalimaat اllahi taama min kuli shayطaani wahama wa min kuli caynin lama oo kale waa iyagoo iska caafimaad qabu ku aqriyayay taas oo kale waa wax markaa waa ka hortag iyo ilaalin oo kale dacooyinkii waxaa iyadana inooguma sugan oo صaxiixa inooguma sugan iyadoo ruux bal maala nin uu yihi uu la qaniinay weliba caqr baa qaniyo deetuu sheegay habeenkii inuu kaba seexan waayey inuu yihi markii dee ad cadcadu ku dhacday haddaad tidhaahto acuudu bikalimaat اllahi taama adeeg welibay lama gaadhin de min shari ma khalaq waxa weeyaan waxaas waxba kumau yeeleen e waa isagoon la gaadhin haddaad taa tidhaaho dhibtiisa maad aragteen waa xadiidkii ah bismi illahi aladi laa yandur maca ismi shayan fi lardi walaa fi samaa ruuxa yidhaaha inaanay waxba wax yeelin markaa dee kolley waxyaalo kala duwan markay adkaar iyo ducooyin noqoto oo arrintu ay tahay isagoo ruux iskaba caafimaad qaba uu laba imanayo ama tacwiidaad iyo taasoo kalaa iyadana oo wax nusuus inooguma sugan axaadiisan muslim dee taa haba noqoto wixii waaqicayda laakiin taasna adkaarti way leedahay ducooyinkani way leeyihiin ruqyadan sharciga ama taasna way leedahay baan leenahay wax aan weli iman oo ay wax ka tarayso dee ilaahay idankii subxaanahu wa tacaala baabu jawaazi akdi اujrati calى ruqyati bاqur'aani واadkaar wuxuu baabaysan yahay baabu jawaazi akdi اujrati waa ujro qaadashadeed banaanideed calى ruqyati ruqyadii biاqur'aani واadkaar qur'aanka iyo adkaarta oo ruuxii cid buu wax ku aqriyaya inuu ku qaato halkaa ujro marka horeba shardi jiro ujro ku qaata bal taas inay banaan tahay waa shay banaan de ruuxii isagu mutabar dhace mutadawici waaba sidii fiicneyd ee laba dooniyo dadkana ay ahaayeenba laakiin haddii ujro lagu qaato camalka cayinkana waay dee banaan tahay bal taa banaanideed waana kan xadiidkeeda xadaثana yaحya بn yaحya التmimiy qaal akbarana hushaym عan abi bshri jacfar بn abi waxshiya عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخdري أن ناaسا من أصحاaب رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم dad أصحاabtii رasuulka ilah kamida kaanوu waxay ahayeen في سفر famaruu waxay mareen أbu سacيidna uu la socdayeen بxayin reer min أحyاaء الcرaبi carab reerahoodii kaba midoo meel deganaa faاstضاaفuuهum way marti de waxay ka marti dalbeen inay marti geliyaan bay weydiisteen oo way martiyeen falam yudiifuuhum adigu way ka seexdeen nimankii oo may martigelin saxaabadii faqaala lahum faqaaluu lahum de adigu haddana arrin baa dhacday oo ninkii odaygooda ahaa baa la qaniinay wix alla wixii ay qaban jireen ay yaqaaneen ee markay tan u isticmaali jireen oo dhan bay u isticmaaleen oo waxbay u tari weyday markaasi isku yidhaaheen warma waa intaasoo qoomkan cid ruqyo taqaana ay kuma jirto faqaaluu lahum waxay ku yidhaaheen hal fiikum dhexdiina ma ku sugan yahe raaqin ku wax tufo ruqyo yaqaano weeye ruqyada qaniyada yaqaana ma ku sugan yahi faina sayida alxayi reerkeed odaygoodii ladiiqun waa ku laqaniinay aw musaabun ama waxba asiibo de waa qaniiyay ahayde faqaala rajulu minhum waxaa la yidhaha waa abu saciid oo saxaabiga ah nin baa yidhi iyagii kaba midaa nacam haa oo ruqyaan aqaanaa waxaana inoo dambayso kale riwaayaadkaa dee inuu shardiye yihi de waanu idin martino waa naga seexateene haddaydaan dee anagu markaa ujro la-aan ruqyada anagu ninka idinkuma daweyneyno de idinkaa inay nagala seexdeen faataahu adigu waa u yimi kolley shuruuddaa way dhigteen faataahu uu yimi waa ninkii dee saxaabada kaba mid ahaa ninkii xanuunsanayey buu u yimee reerka odaygiisa ahaa ee la qaniinay faraqaahu wuxuu ku aqriyuu ku tufay bifaatixati kitaab oo dee acdamu suura fi lqur'aan ba oo kulansatay macaanidii qur'aanka oo dhan ba iyadiibuu ku akriyey fabara'a rajulu ninkii ayaa bogsaday oo ninkii uu bogsaday markiiba uu kacay faucdiya waxaa la siiyey dee ninkii inay raacay ee kusoo akriyay qadiican in xayn waa qadiic min hanamin ari ah kale qadiic iyo qidcaan iyo waxyaalana way kuba jamciyaane waad ku daa'ifo arigii kaa midoo barhkood ay yidhahaan waa soddon iyo wixii kaba yar bar baa yidhaha shan iyo toban ilaa dee markaa sodomeeye weeye e bal adigu waxoogaa daa'ifo ama dee waa tiro aan adigu wax dee maha tiro buuxo tirada ta inu naqaane waa sodomeeye ariga ayaa la siiyey fa abaa waa diiday an yaqbalahaa ninkiiba inuu aqbalo diiday adigu bal meeshii inay qaataan oo dee markii dambe marka hore shardiga haba dhigtee markii dambaa shaki galay inuu aqbaluu diido waqaala wuxuu yihi ma qaadanayno xataa adkura dalika linabiyi salى اllahu alيه wasalam ama ma qaybinayno duwe oo ma qaybsanayno ilaa rasuulka ilaahay arrinkaa uba sheego ale qurdubiga wuxuu yidhi halkan saxaabigu joojintan uu joojiyey inuu aqbal uu aqbalo arigii ee uu ku xidhay rasuulka ilaahay inuu weydiiyo salawaat ullaahi wasalaamu calayhi waxa weeye waa camalfal uu ku camalfalay dee wixii waajibka ahaay oo ah marka ishkaal yimaado shayga aanu caddayn oo xukunkiisa aanu ku caddayn in lagaba joogsado waana arrin aan la iskuba khilaafsanya haddii wuxuu ishkaal meeshii jiro wejkiisi aanu ku caddayn in laga joogsado ilaa bayaankiisi iyo caddayntiisii la dalbo taas baanay arrintiisu ahayd faata nabiya salى اllahu عalيه waslm ninkii baa rasuulka ilahi yimi o fadakara dalika lahu arrinkiibuu u sheegay faqaala wuxu uhi ya rasuul اlahi rasuulka ilaahi ow wallahi baan ku dhaartee maa raqaytu ninka anugu kumaan aqrin oo kumaan tufin ila bifaatixati اkitaabi faatixada kitaab faatixada wax kaloon aqriyay may jirin fatabasama rasuulka ilaahay baa dee ka cadeeyey muusoodo waqaala wuxuu ihi wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey anaha ruqyatu macnaha faatixadu waa ruqyo ee adiga maxaa ku ogeysiiyey waa tacajab rasuulka ilahi la yaabay inuu gartay taas oo kale maxaa ku ogeysiiyey inuu ruqyo tahay macnaa ruqyo weeyaan adiga maxaa ku ogeysiiya uma qaala wuxuu ihi khuduu qaata minhum iyaga ka qaato dee waa wixii qaybsada wey wadribuu lii ii yeela bisahmin aniga sahmi qaybtaana igu dara waa si adigu rasuulka ilaahay ugu caddeeyo waxaan inuu xalaal yahay shubha aanay kuba sugnayn ayuu ihi iguma dara waa si dee kolley aynu sayd iyo kuba soo maray ama xaj iyo halkaas abu qataada markii ayuu dilay dameer dibadeedkiie laga shakiyey yihi noba muxrimiina miyaan cunaynaa rasuulka ilaahay uu yihi wax ma haysaan oo kale arrinkii kalenu kuma soo maray gaswatu khabad markii ay dee cambarkii weynaa ama daabadii weyneed ee usoo baxday ee ilaahay usoo saaray iyagoo gaajaysanayay muddada dee kuwa soo naaxnaaxeen ee haddana burugde markii hore waa beytay lahaayeen daruuraan u cunaynaa bay lahaayeen rasuulka ilaahay waa ki yihi wax hilibkiisa kamida ma haysaan waa cunay ujeeddadu waa umuurahan waa si uu qalbigooda uga saaro wixii dee bal ay isagu islahaayeen shaki iyo taas ahaa ugu caddeeyo shubha inaanay ku sugnayn inuu shay xalaal cada yahay wadribuu lii bisahmin macakum xadiidka weli duruqdiisu way noo dambaysaa kolley waa intii kitaabkeedna kuma sugnayd meelo qaarkooda la arkaa bukhaari inuu kaba yar dheeraaday isagana abu da-uud baa kasii dheer marka waxyaalaha kuma sugnaaya xadaثna mحamed بن bashاari وabakr بn naafici kilaahuma can kudari mحamed بn jacfari can shucbata can abi bishri bhada isnaad waqaala fi xadiiثi wuxuu ku yihi fajacala ninkii wuxuu bilaabay guda galay yaqra' inuu aqriyayo um اqur'an wayajmacu uu ururinayo beled markuu faatixada aqriyo ee uu suuradii dhameeyo ayaa wuxuu ururinayay busaaqahu canuuftiisa wayadfulu canuuftiibuu ku tufayey waa faatixadii markuu dhameeyaba waa akriyayey mar suuraddu akriya markaasuu canuuftiisii ku tufaa ruuxii xanuunsanayey fabara'a arajulu ninkii baa bogsaday وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna يزيد بن هاrوn qال أخbarana هiشhام بن xasan عan محamed بن سيrيn عan akhiihi mحmed بن سيrيn waa walaalkii ayuu kasii warinaya عan abi سacيid بن الkdriyi qaaل nazalnaa waxaanu degnay manzilan meel baanu degnay faatatnaa waxa noo timi imra'atun haweeney baa noo timi faqaalat xadiidkan kolley isagoo ibnu cabaas warinaya bukhaariyana kuma sugnayd kaa horaba haweeney baa noo timi oo faqaalat waxay tihi ina sayida alxayi reerkan odaygiisii ama odaygii reerkan saliimun waa ruux la qaniinay saliimku waa bimacnaa ladiiq ludiqa waaba tan sii fasirto waa la qaniinay ladqina markuu qeynka yahay waxyaalaha suntale qaninyadooda la idhaaha dabkoo kale iyo cayn baa halkaasun timaada qeynta ayay cayni timaada bal ludiqa wey xagga saliimnimadina waxay culimmadu yidhaaheen sida sharaxana waa inoogu sugan yahaybe waa tafaa'ul oo ruuxii dee inta badan markaa ruuxa ama mas ama abeesiya waxaa sumtale ay qadiinaan ee roonrooni dee inta badan lagama kaco waa halaagsamaa haddaba tafaa'ul waa rajo uune ay iididiilanayaan oo dee ay tafaa'ulayaan inuu kaba kaco ayay magacan cagsiga ah ay u isticmaaleen o yidhaha saliim waa ruuxaa sidaa ruuxii badbaaday oo kale dee barhkood baa yidhaha saliimtani waa ficil bimacnaa mafcuuloo si wax la dhiibay weeyaanoo dee halaag baaba loo dhiibay ruuxii waa kaa cadar baa loo dhiibay waa ruuxaa la qanino macnuuba uu taa kalaba yahay saliim bimacnaa masruum oo dee waxa loo dhiibay waa ruuxan oo qus weeye oo ruuxa dee suntaasi adigu waxaasi uu qaninay bale laakiin ba taa horay idhahaan waa san dee meeshan lama degaanka ahee sidee looga tallaaba ay adag tahay ama ruux ka badbaadaa ruuxaan dee gaadiidna haysan sahayn iyo biyana aan haysan ay u yidhaaheen mafaza oo dhulkaa saxraa mafaza yidhaheen oo waa tafaa'ul inuu ruuxu dee ka ka badbaado oo bal matalan ay tafaa'ulanayaan una waa taa jaanibkeed ama ayay laba mid tahay fahal fiikum min raaqin agti dhexdiina ma ku jiraa nin ruqyo yaqaana faqaama macaha rajulu mina bal kolley waa bisaciid baa la idhaha nin baa kacay annaga nagaba mida ma kunaa maanaan ahayn nadunhu mid ku kuwa u maleeya yuxsinu ruqyata inuu ruqyo yaqaano ruqyooyinkoodii hore inuu ruqyo yaqaano anagu maanaan u malaynahaynba faraqahu wuxuu ku aqriyey bifaatixati اkitaabi uu ku tufay fabara'a ninkii baa bogsaday faacdahu waxay siiyeen waa ninkii hanaman ari wasaqowna waxaa kaloo ayna waraabiyeen o ayna siiyeen de habeenkii way ka seexdeen bel labanan caano faqulnaa waxaanu ninkii ku nidhi akunta ma ahayd tuxsinu dee waaba daahir inaanu isagaba ahayn ibn horta sidaad halkan kaba muuqanayse ruqyo ma fiicnaynaysay oo nin ruqyo yaqaana maad ma ruqya taqaanay faqaale wuxu uhi ma raqaytu ilaa bimayi wixii aynu jaahiliyadiiy waxa waxaan ka aqaanay may jirin oo ruqyo maanaan aqoon dee waa ta aan aragnay inay intaan laba islaamin ruqyooyin ay khaasatan waxyaalaha suntale ay u isticmaali jireen barhkood ay yaqaaneen isaga wuxu leeyahy anugu taa maan aqoone ma raqaytu kumaan tufin ilaa bifaatixati اlkitaabi qaala wuxu uhi faqultu waxaan idhi abu saciid baa odhanaya laa tuxarikuuha ee inuu isagu isiibahaamiyo inuu isagu ahaana ishkaalkuma usugna waa siday culimaduna ku fasiraabe ha dhaqdhaqaajinina ujeeddadu waa xoolahan iyaynaan qaybqaybinin iyaynaan kala qaadanin xataa na'tiya nabiya salى اllahu alayه wasalam ilaa rasuulka ilaahi u imanayno uga tegayno faatayna nabiya salى اllahu alayه wasalam fadakarnaa dalika lah faqaala wuxuu ihi ma kaana yudrii ninka maxaa ogeysiiyey maxaa ahaa mid ogeysiiyey anahaa ruqya waa rasuulka ilaahi istixsaan iyo dee tacajub waa ruqye ninka maxaa baray inay faataxadu ruqyo tahay iqsimuu qaybiya maalkii wadribuu lii bisahmin macakum wadribuu ii yeelo lii aniga bisahmin sahmin qori macakum macaynoo igu dara qaybta waana arrintaa aan sheegayno ee taase kolley halkana culimadu waxay kolley iskaga daba tagaan dee shuraaxdu yidhaahaan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh horta mid xagga marka leega igu daradu waa tadyiib qulubtooda iyo isagoo qulubtooda iyo isagoo u sheegaya inay xalaaltay waa mid laakiin arrintan kale ee waxa weeyaan dee ninkii ah ay waxay inuu dadkii la wada yeesheen waxay leeyihin culimadu qismadani waa min baabi اmuru'aati watabarucaat iyo dadkii wada socday inaan wax la kala yeelane dee muwaasaadkood weeye ee ama iyada marka la eego dee waxaan lagu mutay eeg waxaan lagu mutay xoolahan yaa yimi ninkanaa la yimi waa ninkan ruqyada la yimi isagaa ficilkii ciwadka ahaa laba yimi o marka jamiicu shiya milku liraaqi muqtasatun bih macnaa dadkani laba laha la socda isagay ficilkiisii ay isagay dawadiisii tahay marka waxaan isagaa lehe laakiin haddii bal markaa muran yimaado waanu kula leyno isaguna idha iml ilama lihidin lama yeesheenba ee arrinkani waa tabaruc iyo muru'e iyo juud iyo dadkaa dee wada socday ee meel adugu wax ku wada kulmay muwaasaadkii iyo dee cishro wanaaggii kaba dhexaysay w lakiin sida kale dee ficilkiisun bay waxaana kuba yimaadeen oo isagun baaba xaqan leh ee dadka kale lamay lahayn bal arintu taasba weeye arinkan a yajmacu buzaqa wayadfulna xalayto kolley nafsiga waxaan kusoo fasiray barhkoodsa yidhaaheen waa nafki waa afuufid aan candhuufi laba soconin lakiin taa nafteeda dee imaka halkan tafli baa inoo taale inuu ku tufayey weliba candhuuftiisuu urinayo candhuufku kuba tufayey nafsigaa naftiisa way kuba fasiraan inuu yahay nafki macahu riq oo riq ay laba socoto taas oo kale waa taa biriqati bacdinaana aynu soo maray marka bal tufitaankii haddii aanay wax riiqi la soconno waaba la yihi haddii wax riiq ay la socotona wax basioo ku sugani ma jirto waana sida umuurahan iyo meelahan inooguba sugan xagga xadiidka dee welina waa ebeel arinkuna ina tusayaana ruuxii xagga marka laega ruqyo faatixa ha noqoto ama dikri kale haba noqotee in ujro lagu qaato banaanideeda xadiidka inoogu sugan tahay inay xalaashahay oo nkaraha ku sugnayna way inooguma sugan tahay kolleyna waxaan filayaa afartan madhabood iyo aimada iyada xagga markay ruqyo noqoto waa qowlkood guud ahaanba laakiin markay noqoto qur-aanka baritaankiisa jamaahiir alculamaa iyadana ujro waa lagu qaadanayaa bay leeyihiin oo waxaa ka mid a shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo laakiin halkan xanafiyada qowlkoodu yahay markay tacliim noqoto qur'aan waxay leeyihin ujro laguma qaadanayo oo waxay ku cileeyeen o iyagoo salaadihii iyo kala midhigo waa cibaaday leeyihin qurbo ilaahay loogu dhowaanayo dee taasoo kale ajri laguma muto waa mid waa qiyaas laakiin qiyaas faariq udhexeeye weyo salaaduna waa cibaado ruuxan ku kooban tana nafci mutacadi oo waxtar oo ruuxii kale wax ku baranaya ayay leedahay arrinta kalena waa xadiid abi daawud iyo ay wariyeen oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh waa cubaadatu bnu saamit oo dad asxaabu sufaa qur'aan baray oo waxu soo hadiyeeyeen inuu yidhi haddaad doonaysa in dowq naareed lagu geliyo oba qaasay ahayde qaado oo kale lakiin xadiidkaa sanadkiisana maqaal baa ku sugan isaguna waxay culimadu yidhahan tabaruc buu uleeyihi marka hore oo dee nin sharuutamay ama ujro ku qaadanaya may ahayna waa nin marka hore ilaahay daraaddii ula yimi waxaad ilaahay daraaddii ula timina ciwad in lagu qaata maahe bal xadiidku min baabi awlaa bal dee lafdi bukhaari baa jiro inaa xaqa maa akhadtum calayhi ajra kitaab الlahi waa bukhaarي isaguna xadiidkana duruqdiisii ama riwaayaadkii xadiidku kaba mid aha ibn cabaas markay xadiidkiisa noqoto bal markaa anigu taa jawaaskeedna waa inooguma sugan yahay de xagga kale marka la eego ruuxii isagu taas xataa xanafiyada mutaakhiriintii berigaa hore fatwadoodu taa hama ahaadeen kuwoodii dambe o dhami dee jawaaskay kuwa fatwoodeen waxay dee markaa ay noqotay de haddii la idhaha laguma qaadan karo cid malcaamad furata iyo cid markaa dad qur-aan udhigtay lama helan oo qur-aankii baa wan idin barto halkaasaaba dayaac baa kaba iman lahayna ninkaas hawl kaluu doonan lahaa dadkiina baytmaal muntadimi ma jiro cid kaloo waxsiinaysaa ma jirto haddii loo diido de waxay noqon lahayd cid bal qur-aan udhigtaba inaan la helino mafsadada weyn baa ka iman lahayd oo markay taa arkeen markii dambe iyagu way dee kaba kuwoodii dambe qowlka way iskaba daayeen lakiin bal waxaan leenahay arinku jaa-is weeye lakiin de ninkii isagu tabarucayo taa ugu dhigayaana waa sidii la doonaya cumar ibn cabdilcaziz ba raximah llahu tacaala waqtigiisii ayaa markii de khilaafadiisii koobnayde dee aadna u nafciga badnayd buu dad culimadii kamid ahayd buu biyada u diray si ay dadka wax u dhigaan kolley laba nin baa jiray oo malaa meel loo wada diray oo dee waxna uu qoray raatibna oo markii raatibkii yimi ama wixii uu qoray ayaa midkood ayaa isagu diiday oo yihi la akudu calaa cilmin callamanihi allahu ajran cilmi ilaahay baray anigu ujro kuma qaadanayo midna wuu qaatay cumar ibn cabdilcaziis ba arrinkii lasoo gaadhsiiyo deetu yihi markaa dee labadaba uu magacaabiyo kolle magacyadoodna dee wayna soo gaadheen be hebel wuxuu sameeyey wax basiyoon ku aragnaa oo ujeeddadu waa kan ujrada qaatay wax dhiboy leedoon u arkaynaa ma jirto baytmaalkii baana lagama siinayo dadkan uu dhigayo kamuu qaadanayna dawladdii baa siinayse wa akar allahu fiina de amhaala fulaan ninkaa kalena ilaahay dadka lamidkaa inoo badiya allah inoo badiya waa kaa de isagu yidhi anigu sidaan ahaanaya waxba kuma qaadaya kaas amhaashiisa iyo dadka nowciisa ilaahay ha inoo badiyo kuwaas laakiin kan kalena waxaan uu sameeyey wax dhiboo ku aragnaa ma jirto adhigul waxaan leenahay waa arrintaa jaa-iskii de isago ka tegayaana waa matalan taas tabaruc iyo de waa si waa khayr weyn iyo ajri weyn iyo waxaan la qiyaasi karin buu noqon kaas de kifaayadiisana haysta waa taas waxadasani محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بهذا الإسناad نحوه غير أنه قال وxuu yihi فقاma waxa kacay mcahaa haweenaydii rajulu nin mina anaga naga mid ah waa xadiidkii hore waa duruqdiisii ma kunaa aanan ahayn nabinhu waa lafdiga inoo yimi markii hore maxay ahayd ma kunaa nadunhu tii baan ku fasirayna un kuwa u maleeya oo ku tuhum ama biruqyati ruqyo inuu yaqaano maanaan ahayn asalka hore nacbinuhu ama ficilkan marka la eego waayo sheekuna wuu soo noqonaya halkani bal xarafkiisan ama cayntaa kasradii iyo damadihii labaduba mudaaraca way ku banaan tahay oo nacbinuhu iyo na'bunuhu labadaba horta way banaan tahay asalkiisa hore waa tuhmada wax la isku tuhmo ayaa ficilkan loo isticmaalaaye halkan baa waxaa loo jeedaa daniga oo waxa laba yidhaahaa de abantu rajula aabunuhu wa aabinuhu waa markaad xumaan ku sheegto wax xumaan ku sheegto taas baa la yidhaha haddii la yidhaha rajulun ma'buunna waa rajulun maciib waa ruux ceebaysan alubnana waa alcayb un marka asalka hore waa anagu kumaanaan tuhmahayn inuu ruqyo yaqaane lakin de asalka umaanaan malaynayn waxa inuu yaqaano waana kan ruuxi markiiba uu bogsaday baabu istixbaabu wadci yadihi calaa mawdici alami maca adducaa weli ruqyooyinkii baa waxay noola socdaan baabu istixbaabu wadci yadihi waa gacantiisa dhigitaankiisa uu dhigo suna nimadkeed calaa mawdici alami meeshii xanuunka maca ducaayi isagoo ducadii aqriyaya oo macnaa ruuxu hadduu ruux ruqyo kuba aqriyayo e hadduu nin yahu ruux dumaro ku aqriyayo gacantiisii ma saarayo ee bal ruux ba yahay ruuxii dumarkaana dee way kuba aqriyi kartaa bukhaari baa tarjamo u dhigtayba baabu lmar'ati tarqi rajula bale haweeney waa cunwaan haweeney nin kuba tufaysa marka muxuu soo arooriyaa waa xadiidkaynu xalay soo maray ee caaisha markay iyadoo aqrido ay gacantii marinaysa waa xadiidkeeda waa istibaadaadkiisii ina inaga halkan waa sardi unbaa ku suganay isagii waa umuuraha iyo istibaadaadkii oo intuu idhaha bal haweeneydii oo dare wax ku tufaysanin ayuu xadiidkii caaisha inu xalay soo maray rasuulka ilahi gacantiisa inay ku aqriyeysay ayuu soo arooriya waa xadiidkaas ee bal waxaan leenahay markaa dee kolley waa labadii jinsi ama dadkii maxram isuba ahaa iyo taasba wey hadday isaga tahayna oo isagu inay ruuxu ruqyadii waa isku aqriyaya waa xadiidka tay nooguma soo socotee waa iyadoo meeshii ruuxu xanuunsanaysay ama xanuunayey uu intuu gacantii duldhigo ducadana aqriyo taas istixbaabkeed waana tan ducadii xadaثnي abu ظاhir وxrmlة بن yaحyى qال أخbarnي بن wهbi qال أخbarnي yuنuس عan بn شhهاabi qال أخbarnii ناafiع بn jubayr بn mdcimi عan cثmaan بn abi الcاaص الثaqaفiyi أnahu shakىa waa صaxaabi reer haqiifa markii haqiif la furtay daa'if la furtayna isagaaba imaamkoodii uu kaba dhigay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa wafdigoodii markay yimaadeen wuu ugu yaraa qur'aan badanna intiibuu dabdiyey xafiday oo isagaaba imaamkooda ahay annahu shakaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uga cawday oo uu sheegtay wajacan xanuun yajiduhu helayay fii jasadihi jirhkiisa mundu aslama ilaa waqtiguu soo islaamay oo macnaa xanuun meel jirhkiisa ka mida xanuunaysay ilaa waqtiguu soo islaamayna waa wuxuu dareemayey arrinkiibuu rasuulka ilaahay u sheegay faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi dacdig yadaka gacantaada calى ladiki waa mawdicii ta'allama min jasadika xanuunay macnaa waayo alimu ku xanuunaya jirhkaaga kamida meesha aad dee ku xanuunayse jirhkaaga kaba mida walow ficilku ta'allama ficil maadi oo tafacala jirhkaaga kaba mida gacanta saar waqul waxaad tidhaahaa eg iyadoo gacantii aada saartay bismi illaahi salaaan saddex goordhe waa meelahan lahayn acdaadana waa la ilaalinaya waqul waxaad tidhaahaa sabca maraatin acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir oo macnaa meeshii gacanta saar ku xanuunaysay bismi illaahi saddex goordhe toddoba goorna waxaad tidhaahaa acuudu billaahi ilaahay baan maangelayaa iyo wa qudratihi qudradiisa min shari maa kii sharkii iyo dhibkii ajidu aan helaya waxaadiru aan ka digtoonaya ama aan kaba baqanaya kaasaan ka magan gelaya waxyaalahan iyo mee xanuunkan ihaya ayaan ka magan gelaya toddoba goor ducadan ama isticaadadana dheh saddex gooroo bislina way kaba horeynayaan meeshiina intaa gacantuu kuba haynaya bal taas bal markaa waxa weeyaan un ducadii buu la imanaya iyadoo mawdicii alamka gacantu ay saarantahay bal taa istixbaabkeed hadduu ruux kale ku aqriyana dee malaa waa ku aqriyi karaa ruuxii waa noqonaysaa mahan dee taas lakin dee siiqadun baa malaa yar badel miyo acuudu billahi waqudratihi min shari ma ajidu wauxaadir ee ruuxan saa rasuulkii ilaahayba uu lahaa uciidukumaa bikalimaati illaahi taamaat min kuli shayطaani hama min kuli aan waa isagoo yidhaha dee uciiduka billahi waqudratihi min shari ma tajidu watuxaadir oo de waa isticaadadii waa halkan acuudu bilahi haddii ad ruux ku aqriyayso uciiduka biاllahi waqudratii min shari ma tajidu watuxaadir iyadoo mawdicina gacantii la saarayo bisinkii saddexa goor ahaa iyo toddobada goor baa mutacawidi min shayطan wasus fi الصalaaة wallahu subxana wa taعalى alى alam سبحaanaka اللهma وبحaمdika أشhهad an laa